sabuuraddii sagaashan iyo afaraad rabbiyow ilaaha aargudashada lahow ilaaha aargudashada lahow soo iftiin xaakinka dunidow sare joogso oo kuwa kibray abaalkooda mari rabbiyow kuwa sharka lahu ilaa goormay kuwa sharka lahu ilaa goormay guulaysanayaan way bulxamaan oo kibir bay ku hadlaan oo xumaanfalayaasha oo dhamm way faanaan rabbiyow iyagu waxay burburiyaan dadkaaga oo dhaxalkaagay silciyaan carmalka iyo shisheeyaha ayay laayaan oo agoontay nafta ka qaadaan oo waxay is yidhaahdaan waxaan rabbigu ma arki doono oo ilaaha reer yacquubna kama fekeri doono kuwiinna doqonnada ah oo dadka ku dhex jirow fiirsada oo kuwiinna nacasyada ahow goormaad caqli yeelanaysaan kii dhegta abuuray soo wax maqli maayo kii isha sameeyeyna soo wax arki maayo kan quruumaha edbiyaa soo wax hagaajin maayo kaasoo ah kan dadka aqoonta bara rabbigu waa og yahay fikirrada binu-aadmigu inay micno la'aan yihiin rabbiyow waxaa barakaysan ninkii aad edbiso oo aad sharcigaaga wax ka barto si aad uga nasiso maalmaha balaayada inta kan sharka lahaa godka loo qodayo waayo rabbigu dadkiisa xoori maayo oo dhaxalkiisana dayrin maayo waayo garsooriddu waxay ku soo noqon doontaa xaqnimada oo inta qalbigoodu quman yahay oo dhammuna way raaci doonaan bal yaa ii kacaya oo sharfalayaasha iga hor joogsanaya oo yaa ii soo istaagaya oo xumaanfalayaasha iga celinaya rabbigu haddaannu i caawin hadda naftaydu waxay joogi lahayd meesha aamusnaanta markan idhi rabbiyow cagtaydu waa simbirirxanaysaa waxaa kor ii qaaday naxariistaada kolkay fikirro badan igu dhex jiraan waxaa naftayda ka farxiya qalbiqaboojintaada carshiga sharnimadu maxidhiir buu kula yeelanayaa kaasoo balaayo qaynuun ku qabanqaabiya waxay dhammaantood isu soo wada urursadaan kan xaqa ah naftiisa oo waxay xukumaan dhiig aan eed lahayn laakiinse rabbigu waxa weeye munaaraddayda ilaahayna waa dhagaxii magangalkayga oo wuxuu dushooda ku soo celiyey xumaantoodii oo wuxuu iyaga ku dhex baabbi'in doonaa sharnimadooda rabbiga ilaaheenna ahu wuu wada baabbi'in doonaa